أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه أمن أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد waxaanu ku soo dhex jirnay suuratu tawba waxaan soo gaarnay aayadda boqol iyo shan waqul waxaa tidhaahdaa baa leeyahy nabiga calayhi salaatu salaam asagoo la hadlaya dadkii maanta ma arkaysaa isirxiray oo toobad keenay icmaluu camal fala wixii hadda ka bacdiya fa sayara allaahu ilaahay wou muujin doonaa wou arki doonaa oo wou idin xisoobi doonaa camalakum camalkiina warasuuluhu rasuulkuna wou arki doonaa oo bannaankaa loosoo loo bixi doonaa waalmu'minuuna mu'miniintuna waa arki doonaana way inkaga markhaati kici doonaan waseturadduuna waxaana la idiin celinayaa ilaa caalimi alghaybi allihii maanta subxaana wa tacaala waxa qaybka ah iyo washahaadati waxa maqan iyo waxa joogaba allihii ogaa ayaad qiyaamo u noqonaysaan markaad dhimataan fayunabbi'ukum alla markaa wuxuu idiin warrami doonaa bimaa kuntum waxaad ahaydeen oo tacmaluuna kuwii camal fala ayuu ilaah idiin sheegi doonaa waxaanu ku dhex jirnay kuwi ilaahu yidhi subxaana wa tacaala markii qasu tabuuk la duulay dadkii waa kuwa asnaaf noqdeen mu'miniin khullas ah oo muhaajiriin iyo ansaarti iyo dadkii ayakuna raacay oo khullaska ahaa ee ayagu duulaankii aan ka hadhinoo dhib walbaba u dulqaato nabiga calayhi salaatu salaam aan ka takhallufin munaafiqiina iyagu wax cudurdaar beena ku marmarsiyooda iyo wax iyaguna cudur daaranba iska fadhiista oo ka takhallufay duulaankii iyo qaar uun iska raacay laakiin shar iyo balaayo iyo nabiga calayhi salaatu salaam inay iftiyaalaan oo dilaan ka shaqaynaya iyo reer baadiye iyaguna saddex qayboodaho qaar maanta ma arkaysaa jihaad ka qayb galay oo waxay bixiyaan ilaahay subxaana wa tacaala ku ajar xisaabsanay qaar cudurdaar saxalaa oo cudur daartay qaar iyagoona cudurdaar lahayn iska harayba iyagoona xataa cudurdaar weydiisanin mu'miniintii dhabta ahaana saddex kooxooday noqdeen koox waa kooxdii jihaadka raacday kooxna waxaa weeye jihaadkii way ka hareenoo nifaaqnim ugama harine laakiin waxaa weeye sibay arrintu un ka noqotay markay qaladkoodii xasuusteenna waa kuwii maanta derbiga isku xiray tiirarka masaajidka isku xiray waa kuwa hadda laga sheekaynayo oo ilaah yidhi subxaana wa tacaala qoladii laga sheekaynayo oo la yidhi wa aakharuuna ictarafuu bidunuubihim khaladuu camalan saalixan wa aakhara sayi-an casa allahu an yatuuba caleyh kuwaas ilaahay waa kii ka toobad keenoo sadaqada laga aqbalay markii laba toobadkeena waxaa la yidhi xisaabta weli waa idindaba socotaa laidinkama harin ilaa qofku ilaa uu ka dhinto waa mukallafe hadda wixii ka dambeeya waa la idiin jeedaahe waqul icmaluu fasirla acmalaku camal fala ilaahay hadday kamaba qarsoomi kartaa berrina waa idin xisaabi doona mu'miniinta iyo rasuulkuna waa idiin joodaanoo berri markhaati waa idinku noqonaya oo qofka waxaa waeye mu'minkaa qofka waa u jeedaa markhaati buu ka yahay waxuu samaynayo haddii uu dhintana qofka maanta ma arkaysa wixii khayr aha muslimiinta iyagoon cidna aan weydiinin ayay ka markhaati kacayaan hadduu nool yahana khayr uga markhaati kacayaan ilaahay wuxuu ku ilhaaminaa dadka qofkaasi qof wanaagsan hadduu qof wanaagsan uu yahay hadduu xun yahana qof xun ayuu ilaahay inuu yahu ku ilhaaminaya walidaalika caa-isha waxay dhihi jirtay idaa acjabaka xasanu camal imri'i muslimin qof muslin camalkiisa hadduu ku cajibgeliyo ha ammaanta ha ka badina waxaad tidhaahdaa icmaluu fasayara allahu camalakum warasuulu almu'minuun sidoo kale nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tacjabuu bicamali caamiliin xataa tanduruu bima yukhtamu lahu qof camalkiisa ha la yaabinoo ha ku ammaanina khaatimada maanta ma arkaysa ilaah baa og subxaana wa tacaala tan kale qofku markuu dhinto mu'miniintu qofkaa wuxuu yahay carabkooda ilaahay kusoo duroorinaya sida xadiidka cumar uu wariyey janaasaa soo martay la soo agmarsiiyey qubuurta loo wado markaasu wuxuu yidhi wajabad mid kalaa soo martay dadkii baa dhahay hal inkaar qabaahoo ummadda dhihi jiro baaratay shar lahoo ahaa wajabad ayuu dhahay kii horena ummaddaa ammaan waa la weydiiyey cumaroo maxaa saa u tidhi alayidhaha amiira almu'miniin wuxuu yidhi aniga hadalkan iskama rasuulkan uga dayday sidaasoo kale janaaza u soo martay fa asnuu calayha khayraa lagu ammaano xalay waa qof wanaagsan khayr ka talin jiray ilaahay ka baqi jiray ummadda khayr u haayey markaasuu nabigu wajabad u qof kalaa soo maray qofkiina waa la caayay inkaar qabu ahaa diin iyo maaragtay iyo khayr aan ku fiicnayn muskila dhibi jiro ahaa muslimkana dhibi jiray wajabadoo dhahay naaraa u waajib markii nabiga la weydiiyena wuxuu yidhi ninkii hore khayraad ku ammaanteen khayraa u waajibay qofkii dambena shar ayaad ku caydeen balaayadaasaa u waajibtay antum shuhadaau ullaahi fi lard ilaahay shuhadadiisaa tihiino qofka muuminka ilaahay firaaso ayuu qalbigiisa geliyey iyo dadka mu'miniinta qofkaa wax kastoo acmaashiisu ay sir tahay waxaweye waa uun kii mar bannaanka u soo baxda ummaddaa lagu ilhaamina oo ka markhaati kaca aakharna uga markhaati kacayaan adduunkana uga markhaati kacayaan marka waa xadiidkaasaa jira suuna saxiixa ku yaala waqul waxaa tidhahdaa icmaluu camal sameeye oo camal fala macnaa khayr sameeya wey fasayara allaahu ilaahay waa arkayaa marnaba ilaahay kama qarsooneen camalakum camalkiina warasuulihi walmumina u joodaano ay kaga markhaati kacdan addunya aakharaba wasaturadduuna waxaa laydin celin doonaa ilaa caalimi alghaybi allihii waxa qarsoonaa oo maqnaa ogaa iyo washahaadati waxa goobjoogaaba yaqaana fa yunabbi'ukum ilaahay wuxuu idiin warrami doonaa oo idinkaga khabri doonaa bimaa kuntum waxaad ahaydeeno tacmaloo kuwii camal fala xumi iyo samaanba markii laydin sheegana oo xaashidii saxiifadii maaragtay xumida iyo samaantaba ay ku taallay faraha laydinka saarana jazihii baa markaa ku xiga wa aakharuuna kuwa kale wa minhum aakharuuna ayaa ka mida ilaa dadkii baa la qaybinayo kuwaasoo murjowna la dibdhigay ama qira'ada abu camar qirada qiraatu abi camar murja-uuna la dibdhigay liamrillaahi amarka alaa loo dibdhigay laba unbay u dhaxeeyaan imaa yucadibuhum ilaahay inuu cadaabo oo dunuubtooda u ciqaabo wa imaa yatuubu calayhim inuu ka toobad aqbalo hadday labadaas ay timida kolley dhinaca raxmaddaa qaalib ah allah subxaana wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku qoray sabaqad raxmatii calaa qadabii in allaha kataba cindahu fii kitaabin fa huwa cindahu fowqa alcarshi wuxuu ku qoray sabaqad raxmatii calaa qadabi raxmadda alla ayaa ka hormartay caradiisa ilaahay raxmaddiisa radiisa nagu dejiyo allah caradiisa naga koriye allahuma inaa nas'aluka ridaaka waljanna wanacuud bika min sakhatika wannaar allahuma kfir lanaa walaa tucadibna qoladaasna marka waa qolo saddex nin ka koobnaa nin la yidhaahdo maraarat ibnu rabiic iyo kacb ibnu maalik iyo hilaal ibnu umaye niman waaweyn waaye oo saxaabaha waaweyn nimankaa marka iyagu cudurdaar la-aan bay u hareen sibay ka noqotay laakiin markuu nabigu uu soo noqdo calayhi salaatu wasalaam ayay waxay ka xishoodeen inay cudurdaaro beena ay la yimaadaan runtay iska sheegeen waxay dhaheen xoolo waan haysanay gaadiid waan haysanay laakiin uun sibay naga noqotay yidhaahdeen haddaan been kuu sheegno waxaan ka cabsanay ilaahay inuu ina fadeexeeyo laakiin runtaan kuu sheegayna weliba saddexdoodu ma tashan oo isma oge xadiid kacab waa noo imaan doona innaguna dibaan sheekada u dhigaynaaho aayadaha dambea marka sheegi doona labadaasi marka saddexaas nin waayo markay runta ay sheegeen nabigu wuxuu yihi marka ilaa ilaahay idinka toobad aqbalo arrintiina dib baa maanta ma arkaysa loo dhigi doonaa oo hadalkiina waa laga xirtay arrintooda marka dib baan u dhigi doonaa sheikhu tafsiirka noo akrin jiray allah yarxamu wuxuu dhihi jiray meeshaan markuu marayo sida ilaahayba u dib dhigay ayaan xaalkooda dib u dhigaynaa aayadda dambe waa cala halaata aladiina khullifuu ayaa marka qisadooda faahfaahsan ee hamin dambe insha allah casharka noogu imaan doontaa wa minhum aakharuuna kuwo kale ayaa ka mida kuwaasoo murjowna ama murja-uuna la dibdhigay liamri illaahi amarkaa loo dibdhigay oo hadda aan go-aan laga gaarin waktiga xaaladda aayaddaas ay soo geyso oo macnaha nabiga aan loo caddaynin laba unbay u dhaxeeyaanoo imaa yucadibuhum ilaahay inuu cadaabo wa imaa yatuubu calayhim inuu ka toobad aqbalo wallaahu ilaahayna caliimun waa kuwa xog weeye qof walba axwaashiisa la socda xakiimun xukumo isaaxiibo xukumka uu jidaynayana xig buu ku dhisan yahay qofkii toobad astaahilo waa ka toobad aqbalaya qofkii cadaab astaahilona ilaahay subxaana wa tacaala wuu cadaabi doona waaladiina ittakhaduu masjida weli aayaadkii horey ka cadfantaha weliba oo laga sheekeynayo wa minhum waxaa ka mida weliba munaafiqiintii waxaa ka mida aladiina kuwii baa ka mida ittakhaduu samaystay masjidan masjid samaystay maxay u samaysteen diraaran dhibitaan muslimiinta ay dhibaan iyo wa kufran gaalnimo inay gaalnimadii ay hirgeliyaan iyo wa tafriiqan maaragtay kala goyn la kala gooyo la kala geeyo bayna almu'miniina mu'miniinta dhexdeeda wa irsaadan inay cilmigal cimilgal iyo dhufays uga dhigaan liman qof xaaraba allaha ilaahay la xarbiyo la dagaalamay wa rasuuluhu rasuulkiisa min qabl hadda ka hor oo dagaalkiina ku jira walayaxlifunna waxayna ku dhaaranayaan markii la warsado in aradnaa maa aradnaa inaanaan u jeedin masaajidka dhismadiisa iyo abaabulkiisa ila alxusnaa xaalad wanaagsan oo muslimiintan ugu naxariisano maahan wallaahu ilaahayna yashhadu wuxuu ka markhaati kacayaa innahum ayagu lakaadibuuna inay beenaalo yihiin maadaama masaajidka marka aan taqwo lagu dhiso waxaa la yidhi laa taqum fiihi abadan ha dhex istaagin salaadna ha tuka ku tukanin hana furin masaajidkaas waa masjidu diraari lamasjidun masaajid usisa lagu aasaasay cala taqwa taqwo min awali yowmin maalinta ugu horreysay oo la aasaasayey ayaa axaqu mudnaasho badan an taquuma fiihi inaad ku qumtid masaajidkaana waa masjidu nebi iyo masjidu qubaa wey fiihi masaajidkaa waxaa jooga rijaalun rag yuxibuuna jecel an yatadaharuu inay isdahiraan oo qalbigooda shirkiga ay ka dahiraan dunuubta iska dahiraan axdaafta iyo najaasaadkana iska dahiraan wallaahu ilaahina yuxibu waa jecelya almudahiriina iyo almutadahiriina kuwa dahaaro qaata ilaahay wuu jecelyaha subxaana wa tacaala halkan aayaadkan dhowrka oo isla socda iyo weliba qaar ka dambeeya oo noo imaan doona qiso macruufay ka hadlayaan sababta ay ku soo degeen qisadaasi waxaa jirtay nabigu calayhi salaatu wasalaam markii madiino uu soo gelayay laba nin ayaa ugu waaweyneed oo labaduba khasrajay ahaayeen nin waa cabdullaahi bnu cabdullaahi bnu abi umaya ninka la dhihi jiray cabdullaahi bnu abi ubay umaya ninkii la dhihi jiray wey waa ninka boqorka le ka dhihi jiray nin karo waxaa jiray abu caamir raahib ay dhihi jireen oo waktigii jaahiliga ayuu nasraani noqday kutubaha ahlu kitaabkaahu bartay marka isaga laftiisa waa weynayn jireen oo reer khasrad iyo ansaarta oo dhan markaa awsi khasrad baa weynay jireen laakiin maxaa dhacday cabdullaahi binu ubeye waa ognahaa isagu in maaragtay taariikhdiisu ay xumaatay oo markii nabigu calayhi salaam oo madiino yimid oo boqortinimadi oo waayey inuu nabiga la colaytamay oo markii hore islaamka uu diiday markii beder maanta ma arkaysa la gaarana oo munaafiqnimo usoo gala isagu munaafiqu marka noqdo laakiin ninkan abuu caamir raahib markii la yidhaahdo asagu islaamnimadii waa diiday nabigu markuu soo gala calayhi salaatu wasalaam oo nabigu dacwad waa u bandhigay waa uu diiday asagoo gaalnimadiisii ku jooga ayaa dagaalkii bederaa dhacay beder nabigu markii uu ku guulaystay shariqa laciin ninkii waxaa weeye xiqdi baa galay xiqdigii ayuuba ku saxday waa ceegsaday xaasinadii baa waxay ka gaartay meel xunbay ma garata ay ka gaartay markaas cadowtinimadiisii waa qarshan waaye waa muuq waa waa waa muujistay ree maka u cararay reer maka ayuu marka isku soo dubariday iyo carabtii meelaha joogta wuxuu yidhi ka caarsada nebi moxamed oo waddankeena aan ka bixinoo ciidankeena reer maka waa kuwii soo duulay qadwatu uxud waa tii ay muslimiintu markii hore ay guulaysteen kabacdina muslimka oo dhib ou soo gaaray kabacdina ay baxsadeen sida aali cimraan aan maanta ma arkaysaa ku soo marnay ay maaragtay ay iyagoon hadda guul weyn gaarin ay maanta ma arkaysa ay carareen maaragtay gaaladii haddana waxa weeye balaayadiisii uu sii watay weliba maalintii markuu ciidankii uu soo raacay ayuu wuxuu usoo dhoontay ansaartiiba usoo dhoontay oo u yimid oo maaragtay la hadlay wuxuu yidhi aniga abucamaraan ahay ninkii niibaan ahay marka waxaan rabaa buu yidhi maaragtay inaa aada maanta ma arkaysa maxamed dhinaciisa aada ka baxdaan oo aada maaragtay haziimo aada ku dhigtaan markaasay la hadleenoo si xunay ula hadleeno waxay dhaheen laa nacma allaahu bika cayna yaa faasiq yaa cabdiwallah ilaahay waxaad jecesha kuma tuso isha alla kuuma qaboojiyo ee bax baa la yidhi nabiguna calayhi salaa salaam waa uu habaaray wuxuu yidhi wuxuu ku habaaray an yamuuta baciidan dariida isagoo fog oo eryan oo dhulkiisii ka fog ilaahay subxaana wa tacaala inuu meel xun oo ku dilo adiga calaa kulli xaal isagoo cadowtinimadii u waday ninkii markii dambe oo carabtii hadduu gargaar oo ka waayey nasraani oo halkaa iyo qaysar iyo ruum ayuu soo aaday qolooyinkii shaam iyo markaa turkiyadan haystay oo yidhi ciidanaan ka keensanayaa oo nebi moxamed iyo asxaabtiisa aan ku bixiye maaragtay waa iska saaraynaa dadkaana qabsaday hadde waa kaasi masaajid noo dhisa wax u eg ee halkaas rasaa'ilka aan kugu soo diro hubka iyo waxyaalahaas meesha aan gashanno marka qoodaxa munaafiqiinta masjid diraar dhisaay ayuu marka uu la hadlay waayay hadheen masaajidkii bay dhisay bacba masaajiday ka dhigaayaan laakiin waxay rabaan ninkan inuu dhufays oo u noqdo ay la xiriiraan oo macqil iyo dhufays oo u noqdo halkaas oo hawradiisa iyo ciidankaa uu leeyahay waa ka keena maaragtay ruum waa ka keena oo diinta uu ku majaxaadinayo inay kuwaan ay qaaciday u noqdaan raba masaajidkii bay dhiseen markay dhiseenna waxay iska dhigeen dad ahlu khayr ahoo maanta ma arkaysaa masaajidkii wanaag ula jeeda asagoo marka qaswi tabuuq u baxaya ayay u yimaadeen waxayna yaa rasuulallah masaajidkaan dhisnay oo haddii lacalla oo roob do-o ama waadiyaalka ay biyo keenaan dadka marlada meeshay ka dhiseen waa meel masaajidka quba u dhow si ay salaada ugu tukadaanoo dhib oosan u dhicin saasaan u dhisay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadda safaraan ku jiraaye bal safarka aan ka soo noqdo nabigu calayhi salaatu slam markuu soo gaaray meel madiino magaalo yaroo madiino tuulo yaroo hal saac loo kala socdo oo soo noqday ayaa marka waxyu kusoo degay oo ilaahay u warramay oo aayadahan ay soo diyoleyd maskaa waxa loo dhisay waxaa weeye waa diraac oo jibriil waxyiga u keenay ha ku tukanin masjidkaasna waa in la dumiyo saasuu nabigu calayhi salaatu salaam ayuu masaajidkii kooxa u diray masaajidkii maanta ma arkaysaa soo dumisa siibaa masaajidkii maanta ma arkaysaa loo dumiyo rag buu nabigu u diray calayhi salaatu wasalaam masaajidkii baa marka dagaandigaha laga dhigay ilaa marka horeba waxa loo dhisay waxay ahaydba in maanta ma arkaysa diinta lagu hagardaameeyo oo jamaacada muslimiinta quba ku tukanaysa oo isu imaanaysa oo iska warqabta in maanta ma arkaysaa la kala jebiyo masaajidana in faraha laga badiyo oo muslimiinta lagu kalgeeyo ma fiicno siyaasadda masaajidda waxaa weeye meel aan u baahnayn lagama dhiso si aysan jamaacada u kala go-in meeshii masaajid ay dadku ay ka gaari karaanoo jamaacada ka gaari karaan intaas ma ka gaari karto agagaarkeeda inaa masaajid kala dhisno ay kala durugsanaato si jamaaco walbaba ay maaragtay isula xariir laakiin haddii masaajida si guryaha ay noqdaan edeg iyo edeg iyo edeg tafriiq ayaa marka ku dhacaya walidaalika waqtigii madiina labadaas masaajidaa ugu muhiimsaneed masajidka nabiga calayhi salatu slam iyo masjida quba aadayna marka u kala fogaayeen marka laakiin masaajidka in san kale isku wada qabto ayada marka waa laga fiican yahay laakiin iyagu waxaaba u jeedeenba maqsad xun bay lahaayeenoo inay ninkaas faasiq ah oo fawrada raba inuu nabiga iyo asxaabta uu ku kiciyo diinta la xarbiyo inay meel cimilgal ahoo dhufaysa oo balaayada iyo sharta laga abaabulo halkaasay rabeen marka waxaa weeye waa assassination iyo nooc waxaa weeye waa dagaal daakhili ah jabhada hoostaada laga samaysanaya marka hagardaamadan iyo waxaan gaalada hadda ay sameeyaan iyo jawaasiis iyo balaayada dhufaysyaalka hoostaada laga samaysanayo waa wax gaaladii hore iyo munaafiqiintu ku cijireeno laakiin waa sii tadawuriyeenoo asaaliibbay kusii tadawuriyeen waa wa minhum munaafiqiinta waxaa ka mida aladiina kuwii ittakhaduu samaystay masjidan bay samaystay maxay u samays diraaran waa mafcuul liajli liajli diraar muslimiinta inay dhiba oo hagardaamo ay maanta ma arkaysa oo ku sameeyaan iyo wa kufran gaalnimo darteed ma garat ila dadka waa munaafiqiin oo gaala wax alla waxa cadowullaahi waa cadow rasuul waa cadow lmu'miniin meesha inay maanta ma arkaysa isugu yimaadaano nifaaqii iyo hagardaamadii meesha lagu maamulo dad masaajid joogaan la iska dhigo iyo wa tafriiqan kala geyn waa sida qadyaaniyadoo kale qadyaanada hindi oo mu- muslima qaarda hindi muslimiinta ee laga dhex xasaasay maxaa la rabaa dad diin lahoo sheeganayo isticmaalkan u adeega in la sameeyo ma garan waxyaalahaas oo kale waa marka magac muslimay sheeganayaan masaajiday leeyihiin haddan xataa aan gaaladaa u dhisaysa meel walbay joogaan limaada masaajida inaysan masaajid ahayn diinna haysan waa ogyihiin waxawaaye magacaas muslimkaa la rabaa dad jawaasiisa oo cumalo ah oo gaalo ah laakiin magac muslim diinta ku hagardaamaynaya oo dadkii xorriyaadka u dagaalamayey oo qaar la hindiya maaragtay gumaysi sakacinayay ayaa lagu dhabar jebinaya marka iyo xarakaadkaas wada maar wada munxarifka ah oo kale tabtaasay ahaayeen iyo khulaada khuraafiyiinta inta la qaado meelahan baqdaad la keeno oo qasaa'id iyo shirk lamar dhihi jiray amar dowla mudeec lama taabo karo isticmaalka u wada ducayn jira caadi wadan waxaasoo dhan waxa loo aasaasa waxaa weeye ay u aasaasayaan inay muslimiinta dhexdooda dhufaysiyaal iyo dad cumalo ah oo magac diin wata ay ka sameeyaan hadda ma bilaaban waa ha- wax horreeyey waa iyo wa tafriiqan kala geyn beynalmu'mini la kala geey ilaa haddii inta haddii laga aasaaso masaajid inta laga aasaaso weliba diraar looga jeedo mu'miniinta isku xirnaa oo iska warqabay oo warka kala qaadanaya akhbaarta wixii soo kordha wixii dareena isdiyaarinaya iska warqabay wixii haddii dagaal uu soo kordho hadday nabadi soo koronto akhbaarta muslimiintu meelay ku wada helaya haddii la kala geeyo muslimiintu way kala daadanayaan magarad ay kala geynayaan iyo wa irsaadan inay cimilgal iyo dhufays uga dhigaan liman xaaraba allah warasuulahu ciddii ilaahay iyo rasuulkiisa la xadbiso waa abu caamirin raahib ninka dhihi jiray laakiin nabigu wuxuu u bixiyey abu caamirin faasiq ayuu u bixiyey marka min qablo hadda kahor ilaahay la dagaalamay oo waa kii qaswat uxud iyo ka qayb galay isagoo raba inuu xataa ansaarta uu kala jebiyo markii xaqiiqdooda la baarana walaa yaxlifuuna waxay kuugu dhaaranayaan in aradnaa maa aradnaa inaysan aanan doonaynin ila alxusna xaalad wanaagsan maaha ilaahay wuxuu yidhi wallaahu allana yashhadu wuxuu ka marqaati yahay innahum lakaadibuuna beenalayaal ay yihiin maadaama ay saas tahay laa taqum fiihi fii hada almasjidi ha dhex istaagin abadan weligooda salaad ha ku tukanin haba furinoo masaajid ha ka dhigin bal waa in la burburiyo waa marka waxaa la yidhi kaasoo kale in la istaago ma aha ee masaajidka in la istaago u baahan oo in la camiro u baahan waa masaajidda taqwada iyo alla darteed iyo in duunta lagu xoojiyo loogu talagalay sida masaajidka qubaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam sabti kastaba uu soo ziyaarin jiray oo ku soo tukan jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam ma garata ou yidhi salaadaas la soo tukadana ka cumratin bay lamitoo dhahay kaana sala allahu calayh wasalam yazuuru masjida qubaa raakiban oo maasho uu soo ziyaarin jiray markaasu wuxuu dhihi jiray salaadiisu waxay la mid tahay ka cumratin salaadun fii masjidi qubaa ka cumratin bay la mid tahay nacam waana meeshuu markii hore oo ma- madiino ka soo haajiray meesha uu ku soo degay waayo reer bani camar bin cawf halkaasuu masaajidka uu ka aasaaso waxaa la yidhahdaa jibriil baa baqiya qi- qiblada sameeyey markii uu magaalada soo galana nabigu masaajidkiisa oo asaasay oo taqwo uu ku asaasay haddii waana masaajidka labaad xagga fadhiilayadoo masjidka xaramka ku xig marka labada masaajidba way soo gelayaan lamasjid usisa cala taqwa labadaba waa soo gelayaan oo qubana hadda waa midkay ku soo degtaba aayadu masaajidka nabigana min baabi owlaa walidaalika markii la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa waaye masaajidka taqwada lagu aasaasay oo weydiiyey abu sacuud alkhudri dakhaltu calaa rasuuli lah sal اllah alay slm fii beyti bacdi nisa uu galay faqultu yaa rasuula ayu lmasjidayni aladii usisa cala ataqwa faakhada kafan min xasbaa fadaraba bihi larda dhulkuu garaacay uma qaala masjidukum haada waa maskaa nebigu macnaha kan kale ma diideyso laakiin masjidka quba haddii uu sifadaa ku sifoobay masjidka nabiga uga sii habboon waayo ila waa masaajidka labaad masaajidda caalamka xaramkaa ka horeeya oo salaadiisu boqol kun oo salaadood maanta ma arkaysa ay tahay nabiga masaajidkana halkii salaadood lagu tukado waa kun salaaday la ajartaa nacam waxaa la yidhi marka la masjidun masaajid usisa lagu aasaasay cala taqwaa alla ka cabsin lagu aasaasay min awali yowmin maalintii ugu horreysoo la aasaasaba ayaa axaqu mudnaasho badan an taquuma fiihi inaad maanta ma arkaysa aada ku qubto fiihi masaajidkaa dhexdiisa waxaa ahaaday rijaalun rag baa ahaaday yuxibbuuna jecel an yatadaharuu inay dahaaro qaataan inay dahaaro qaataano macnaha caqiidadooda ay dahiraan oo shirkiga kufurka iska dahiraan dunuubta iska dahiraan dahaarada oo najaasa iska dahiraan iyo xadadka oo wayse qaataan haddii xadad asqara uu ku yimaado ay qubaysaan xadad akbarahoo janaabo ah hadduu ku yimaado weliba waa la weydiiye waxaa la yidhi ilaahay waa idin ammaaneen maxaad ku mudateen xadiid abu daa-uud iyo ay wariyeen waana xadiid saxiixa waxay dhaheen kunaa nastanji bilma biyahan ku asujoon jirno waxay dhaheen yahuuddan ka baranoo markay ay ay maaragtay ay musqusha ay tagaan ayay iska dhaqi jireen xagga gadaala iska dhaqi jireen ayagii baan ka barnay marka anuguna isdhaqi jireen marka waana diin caam a waayabo in maaragtay la astajoodo ama dhagaxa la isaga tiro iyo waraaq iyo tishi iyo waxaas ama biyo labadaba waa bannaantahay in la jamciyana waaba kasii fiicanta oo qofku intuu waraaq iyo dhagaxi wax isaga tiro haddana markaas uu biyaha uu ka dabageeyo labadaba waa fiicantahay wallaahu ilaahayna yuxibu waa jecel yahay almudahiriina kuwa maanta ma arkaysaa mudahiriinta marka taqwada lagu aasaasay waxaa looga jeedaa markii la aasaasayey ayaa xusnu niya lagu aasay iyo waqasa wejhi illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay dartiisa lagu aasaasay iyo sharciga alla subxaana wa tacaala in la muujiyo sharciga alle iyo diinta loo garaa masaajidka waa meesha cilmiga laga baranayo waa meeshii laysku ziyaaranayo waa meeshii layskaga warqabanayo waa meesha juushta laga ratibi jiray waa meesha akhbaarta lagu qaadan jiray wuxuu aha maxalu lcibaada wa maxalu lxukm wa maxalu tacliim madrasa meesha xukumka meesha cilmiga laga barto meesha layska taakuleeyo muslimiinta laga saacido waxula masaajidka u ahaa laakiin hadda masaajid oo lagu raba xoogaa salaada inta lagu tagararab la xiraayo sida hadda caalamka ka jira dholkan afrikadaaba hadda roona masaajidii weli wax lagu akhriyaaho lagu cibaadaystaan hadda dhulalka qaarkooda tadawuray haddii aad tagtay dhulalka carabta badankooda saasa salaada looga baxo rubac sac ka hor ama inta la aadimayaa la fura salaada laga baxana qufulka waa ku taagan qof wax ka sheegi kara iyo qof waxdi kara iyo cilmi lagu baran kara maafi ma jiro ma garan caalamka islaamiga saasa hadda u badano masaajidka waa intaa salaada lagu tukanayo bis dowrkiisa marka waxbay waa laga rafciyo xataa bal cilmiga iyo xalaqaadkii baa loo diiday wax kale iska dhaaf tacaawun iyo qof in laga caawiyo iska dhaaf qof miskiin inuu wax weydiisto ama wax looga aruuriyo lama ogola masaajidii heerkaasi hadda ay marayaan ma garanta ilaah baa maaragtay ummadda khayrkeeda hoga soo celiyo laa taqum fiihi abadan lamasidu masaaj usisa cala ataqwa min awali yowmin maalinta ugu horreysoo la bilaabo ayaa axaqu munaasho badan an taquuma fiihi inaad ku qumto fiihi rijaalun baa jooga yuxibuuna jecel an yatadaharuu inay dahaaro qaataan wallaahu ilaahina yuxibu lmudahiriina kuwa dahaaro qaata wuu jecel yahay markaasu ilaahay wuxuu leeyahay afaman ruux asasa asaasay bunyaanahu macnaha dhismadiisa ku aas-aasay calaa taqwa min allaahi taqwo alle iyo waridwaanin raalli ahaashad ku asaasay gurigiisa miyaa khayrun khayr badan aman asasa mase qof aasaasay bunyaanahu dhiskiisii calaa shafaa juruufin calaa shafaa juruufin god qarkii shafaa waa meesha qarkaa jurufna waa gowga macnaa webiga maanta ma arkaysaa gowgiis ama gebina waa la yidhaahdaa ama godka qabriga markii la qodo laba gebiyu leeyahay dhinacaas iyo dhinacaas ama ceelka markii la qodo gebi baa saa u wareegsan meeshan haddaad ka istaagto meeshan intaba saan u wareegsaya soo maa meesha marka ceel ku wareegsan qarkeeda waxay halis u tahay inay fuqfuqdo ceelka ay ku dhacdo ama webiga meesha qarkiisa halkaana oo kale hadba waxaa dumaaya hadba waxaa dumaaya halkaa marka ninkii guri ka dhista gurigiisa miyuu meel fiican ku dhista soo meel khatara kuma dhisa laakiin ninkii gurigiisa meel u cabirta oo nin muhandisa iyo joolojista iyo alaabkeena ee dhulka cabira iyo biyodega iyo waxaasoo dhan yaqaana meel wanaagsan ka cabira gurigiisa iyo qof maaragtay webi dudumaya qowgiis yaa yaa yaa labadoos yaa gurigooda uu sugan yahay ninka meel fiican ka asaas oo maaha ninka taqwo ilaahay wax ku aasaasta wuxuu la mid yahay meel haabit oo ardo wanaagsan nin wax ku dhistay ninka nifaaq iyo qasdi xun iyo hagardaamo wax ku dhisay iyo khiyaarana wuxuu la mid yahay nin gawabi oo dumaya weliba korkiis wax ku dhistay gurigaas macal sharti waa dumaysa oo maaha marka waa saas oo kale waxaa marka laga wadaa qasadka waxaa weeye qofka masaajidka ikhlaaska ku aasaaso iyo qasad wanaagsan iyo niyad wanaagsan taasaa laga wadaa qofka meel fiican wax ka aasaaso qofka shafaajuru fi nahaarin ku aasana waa qof nifaaq iyo qasdi xumo iyo hagardaamo iyo allayo rasuulkiisa muminiinta oo la xarbiya ku aasaaso marka qasad xumada naaray kugula dhacaysaa soo maha taqwadana waa wax haabit oo jannay ku geynaysa marka tashbiiha saasaa laga wadaa sida ibnu cadiya uu yidhi wuxuu yidhi waana tashbiih aada iyo aada u wanaagsan waayo u dhahay tashbiiha saasaa laga wadaa afaman asasa ma qof asaasay bunyaanahu dhismadiisii calaa taqwa min allahi taqwo alle ku asaasay wa ridwaan miyaa khayr badan aman ruux miyaa khayr badan marka waa istifhaam oo taqriiriya waay macnaha qofkii taqwo wax ku asaasaa khayr badan aman mase qofaa khayr badan asasa asaasay bunyaanu dhiskiisa calaa shafaa jurufin gow qarkii shafaada waa qarkow jurufna waa gebiga webiga ama ceelka meesha yacnii geeskiisaa wey kaasoo weliba haarin sii dhacay ee awalba webi go gebigiis awalbaba sii dhici lahaa mid weliba sii ruqsanoo sii dhacayo wax ku aasaasay marka fanhaara bihi wuxuu kula dhacay fii naari jahannama jahanamo naarteed marka culimmadu waxay yidhahdeen masaajidkaas xataa markii la dumiyey wakti badan qiiqaa ka bixi jiray oo meeshaas weli qiiq iyo dab baasaa ka shidmi jiray oo yacni aayadda macnaha shaahidu ahoo in maanta ma arkaysa meel naar ku dhacday ay tahay macnaha qiiq baa ka bixi jira la yidhahdo oo qiiqii uusan weli demin ayaa masaajid ka bixi jiray oo dad badanaa arkay oo riwaayaadkooda ibnu kaiir iyo mufasiriintu ay keenayaan fanhaara bihi kula dumay dhismadii fii naari jahanama jahanamo naarteedii wallaahu ilaahayna laa yahdii ma hanuuniyo alqowma adaalimiina dadka daalimiinta ah oo dulmiga ku dhex jira oon soo waaqsanaynin ma gacan qabanayo ilaa balaayay ku dhex jiraan moogta laa yazaalu kama zuulayo bunyaanahum dhistoodii alladii kaasoo banow ay dhiseen riibatan shaki iyo cuqdo inuu yahay fii quluubihim quluubtooda kama zuulayo xataa masaajidka haddii la dugiy ilaa an taqadac inuu googo-do maano quluubuhum quluubtooda ama qiraa'ada abicamar iyo keyrkiis ilaa an tuqadaca in la googooyo maano quluubuhum quluubtooda wallaahu ilaahayna caliiman waa ku cilmi badanoo xakiimu xukmo saaxiib nimankaa masaajidkii meeshay qaladkooda ka tooga keeni lahaayeen wuxuu ku noqday uur ku taallo iyo shaki ay diinta ay ka sii shakiyaan iyo islaamkii ay ka fogaadaan ilaa intay dhintaan qalbigoodu ou googo-o ou jahannama ku dhex googo-o shakigaasi ma ka zuuliyo ilaa ay kaga dhintaan macnaa meeshii la raba inay ka toobad keenaan waaba sii jiradeenoo maradaa usii ziyaadiyo diintiiya ka shakiyeen diintiiya cuqdo isoo usoo qaadeen wixii balaayadii ay sameynay hagardaamadoodii inay hirgeliyaan ayaa la mac fashilka ay fashilmeen ay ka xun yihiin hagardaamadoodii iyo nifaaqoodii ay ku fashilmeen marka cuqday ku soo beertay iyo xasaasiyo ay nacayb islaamkiiba ay kaga qaadeen intay nool yahaana kama zuulayaan ilaa ay dhintaan oo quluubtooda ay googo-do weliba cadaabka go-do maahane shakigaa kama baxayno sababtoo qofka hadduu balaayo ou abaabulo balaayadii waa kusii kordhaysa hadduusa toobad keen marka ilaah kamaangal laa yazaalu kama zuulayso bunyaanuhum dhistii ay dhiseen masaajidkii xumaa ay dhiseen alladii kaasoo banow ay dhiseen riibatan inuu cuqdo iyo shaki uu yahay fii quluubihim quluubtooda iyo xuqdo iyo xiqdi iyo nacayb islaamka ay u qabaan iyo iyagoo isleh wax fiicana ladinka hor istaago taasaa laga wada ma garan ilaa an tuqadaca in la googooyo maahna quluubuhum quluubtooda wallaahu ilaahayna caliimun ku cilmila waaya xakiimoo xigmo saaxiiboo yacni kuwaasoo kale inayna towbad iyo towfiiq astaahelin ilaahay wuu ogyahay subxaana wa tacaala toobad soojintana xikmaa ku jirta sababto waa dad aada sharta iyo maarata khayr la-aanta ugu murxay in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna markii la sheegay dadka munaafiqiinta oo xun iyo hagardaamadooda ayaa ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniintii ayagu juhuudda dhiibtay ee nabiga raacay calayhi salaatu wasalaam een hagardaamo la imaanin ayaa marka bishaaradooda loo sheegayaa oo naftoodii iyo maalkoodiiba dhiibay ayaa waxa ay leeyihiin oo astaahilaan la sheegaya iyo naftoodii iyo xoolahooda ilaahay janno inuu uga iibiyey in allaha allema ishtaraa wuu iibiyey wuu iibsaday min almu'miniina anfusahum nafsadooda wa amwaalahum xoolahoodu ka iibsaday hamantina waa maxay bianna lahum ljanna waxaa lagu iibsaday inuu jannada ay leeyihiin marka qof kastoo mu'mina naftiisa iyo xoolihiisa waa laga iibsaday ma garata waa muman waa wuxuu iibinaya amantiisana waa jannada culimmadu waxay yidhaahdaan shay haddaad soo iibsato maala gurigaa iibsatay baabuuraa soo iibsatay lacagtii haddaadan dhiibin shaygaad iibsatay maku raaxaysan kartaa gurigii ma degee baabuurkii ma fuulee gaadiidkii ma wadane may cuntadii ma wada ma cune may inaad ku nacfido goormaa kuugu sokaysa allahuma inaad shaygii aad aada maaratay inaad dhiibtid hadda waxaa la qofkii mu'min sheeganayo naftaada iyo xoolahaaga ilaahay waa koo iibsaday marka waa inaad bixisid waa inaad bixisid ood quurtid wa soo maha kollayna kii ku bukayla geeri uga hormari mayso geerida waa loo wada sinay laakiin go-aanku baa lagu kala duwan yahay kii hadda naftiisii xoolihiisa iibiya kamana hor dhimanaayo kamana hor faqiiraayo midka wixiisa ku baqayo laakiin qashadkaa lagu kala tegay oo marka iibintii maxay ku imaaneen marka haddaad iibis jidka ilaah baad ku dagaalami yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiillah jidka alle ku dagaalamayaan iyo shiraha macnihiisa ugu weyn waa kan wey wa ilaa shiruhu intaas waa ka ballaaran yihi oo sharciga aad ku camal fasho oo daacada ilaahayood fuliso oo jihaad ka mid yahay towxiid ka mid yahay salaadii soonkii sadaqadii shirahu ka mid yahay aada naftaada iyo xoolahaaga aada ilaahay ka iibsato macaasida ood nafta ka reebtid ayadana iibsigay ka mid tahay laakiin meesha ugu weyn oo ka muuqanayo waa jihaadka meesha ugu weyn oo ka muuqanayo waa jihaadko ee waa tana tafsiirkeeda see looga iibsaday ee qofka uminka laabudda yuqaatiluuna fii sabiillah jidka alloo ku dagaalamaya hadduuna markaa jihaad ognayna waa inuu niyada uu la yimaado ma garata man lam yaqzu fii sabiili illah a man maata walam yaqzu fii sabiili illah ama qalbigiisana aan ka niyeysan maata miitan jaahiliin haddii xataa markaa jihaadku ay qaa'im ahayna waa inaad ku talagashay jihaad saxa oo fii sabiiliillah oo maar dad daacada u qumayaan oo gaalo la dagaalamaya wax ta'wiilaad iyo qusacbalaada lama rabo run ah oo kii rasuulka calayhi salaatu salaam lamid iyo kii asxaabta inuu ku dagaalamo waa inuu niyeysa hadduusan markaas qaa'im ahayn ee haddii jihaad la galo maxaa dhacay fayaqtuluuna waa dilayaan qofka cadowgood waxbuu ka laynaya wa yuqtaluuna iyagana waxbaa laga dilaya ma garan waa natiijo maxtuuma ilaa nin naftiisii xooliis diyaariyey xoolihii waa inaad ku jihaadid dagaal haddaad gashid ma ahan hadda in oo diyaafo lagu soo qadimaayo ma ahan martiqaad diyaafaa ma ah ragaa iska hor imaanaya seefaa la iska hor imaanaya madaafiic warmo meesha dagaal natiijadiis waa maxay adna inaad hadda waxdishid oo safkii muslimiinta qof walbaa yacni qasamaa inuu waxdilo ama la dilo laakiin kooxa muslimiinta ka mid a markii la dagaalamo waxbay dilaayaan ayagana waxbaa laga dilaya yaboohaasina oo shirahaasi ilaahay ou janno inuu ku iibiyo naftiya maalkana wacdan ay wacdan lahu daalika wacdan ilaahay ou yabooha xaqan oo xaqa fi towraati oo ku yabooha iyo walinjiili walqur'aan intaba waa ku jira naftaada ilaahay haddaad ka iibisid oo dagaalantid oo ama oo markaas ay dhacdo in gaaladii wax laga laayo muslimiintuna wax laga laayo ilaahay inuu janno ku siinayo qofka ama hala dilo ama ha noolaado ilaahay xadiidka nabiga waxuu ah calayhi salaa slam in la dilo qasab maaha inuu nooladaa dhici karo xadiid saxiixin ku yaalla wuxuu nabigu watakafala allahu ilaahay wuxuu u ballan qaaday liman kharaja fii sabiilii qofkii jidka ilaahay ku baxa laa yukrijhu ousa bixinan ilaa jihaadun fii sabiili illaah fii sabiili jidkayga uu ku jihaado wa tasdiiqun birusuli rusula uu rumaysan yahay bian tawafaahu inuu oobsado oobsado an yudkhilahu ljanna inuu jannada ogeliyo hadduu oobsado ow yurji ow yarjicahu ilaa manzilihi aladii kharaja minhu ama gurigiisa u soo celiyo naa'ilan isagoo gaaraya maa naala min ajri oo haniimata macnaa qof walboo jihaaday in la dilo qasab maaha ama oo waxda laakiin kooxdii un mujaahidiina waxna waa dilaan waxna waa laga dilaa ninkii la dilana jannada horow ka gelaya ninkii galoo noolaadana waxa weeye ajar iyo qaniimo marka dambena janna u dambaysa waa nacam ee fastabshiruu ku bishaaraysa bibeycikum beeci alladii kaasoo baayactum bihi aad maanta ma arkaysaa lamuba beyci aad maanta ma arkaysa aad ku waayacooteen wax ku iibsateen oo jinnada ah oo naftii aad ku bixiseen iyo xoolaha ku bishaaraysa ilaah ima guub yeelayo oo macnaa ballankiisa ilaahay ma baajinayo daalika kaagaasina alfawzu lcadiima waa liibaanta weyn waa ma garan marka arrintaasi haddee waxay ka suurtowdaa waa dadka mu'miniinta xaqa qofkaasaa naftiisa soo qadimaya marka haddii waana dadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam runta u sheegay oo wax walba la maray oo diintiisa ula nusreeyey dadkaasaa ugu horreeyay ilaa yowma alqiyaama qofkii sifadan ku sifooba wey ilaahay hanaga dhigo nasal llah shahaada fi sabiil in allaha ilaahay ishtaraa wou iibsaday min almu'miniina anfusahum naftadooda iyo amwaalahum muxuu ga iibsaday badeecadii aawey ay qaadanayaan hadday amanta ay dhiibaan bianna lahum ljanna inay leeyihiin ilaa naftan ba ilaaha ku siiyey xoolaha ilaaha ku siiyey jannadana isagaa iskale isagaa kaaga iibsanaya adiga bisniye ikhlaas un baa lagaa rabaa juhdir inaad bixiso iibsigu markaasoo ku imaanaya maxaa dhacaya markay iibsadaan oo lagu ogaanay inay naftooda iibiyeen waa inay diyaar garoobaanoo diinta ilah inay difaacaanoo yuqaatiluuna fii sabiili illah jidka alleh maahan fii sabiili alcasabiya iyo fii sabiil maarata macaani kale loo jeeda iyo waa jidka alleh oo khaalisa litakuuna kalimatl alculya maxaa dhacaya rag hadduu iska yimaa iska hor yimaado meesha welima ma taalee fayaqtuluuna waxbay dilayaan gaaladii waxbay ka laynayaan wayuqtaluuna iyagana waa la dilaa waxbaa laga laynaya iibkaasi inuu hirgelaayo oo ballanka ilaahay uusan uga baxin mu'miniintana waa wacdan calayhi ey wacad allaahu wacdan calayhi waa yabooha korkiisa ahaado ilaahay uu yaboohay xaqan oo run aho fi towraata uu ku yaboohay iyo wlqur'aani iyo walinjiil iyo wlqur'aan waman oofaa yaa ka oofid badan bicahdihi ballankiisa min laa ilaahay qofka intuu ballan dhiibo alla ka oofi badan yaa waay marka macnaha ha ka shakinina waaye adigu si ikhlaasa iyo jid wanaagsanoo xaqa naftaadii xoolaha ku bixi waayo midda caamkaana waxa way daacada ilaahay inaad ku bixiso iyo macaasida inaad ka harto oo jihaadkuna ugu hore oo ka mid yahay ama ugu horeeyaba haddaba haddaad ballankaas aada fulisaan oo dhab aad ka dhigtaan fastabshiruu ku bishaaraysa bibeycikum beycigiin alladii kaasoo baayactum bihi aada maarata ku baayacoteen wax ku iibsateen wadaalika kaagaasina huwa alfawzu alcadiima waa liibaan weeye mu'miniintaa marka naftooda iibiyey sifaadkoodu waa maxay mustawahay gaarsiisan yihiin ilaa qof walbaaba darajadaas inuu gaaro kuma dhiiran karo ilaa dad naftooda saafi yeelay waa mu'miniinta heerkaas gaaray waxaa weeye waa dadka sifaadkaan le waayo sida qaalibka attaa'ibuuna ay hum mu'miniinta naftooda iibsaday oo maaragtay ilaahay ka iibiyey humu taa'ibuuna waa kuwa toobadkeena oo mu'miniintaoo shirkiga iyo dunuubta ka toobadkeeno muwaxidiina alcaabiduuna ilaahay caabuda ee biikhlaas ilaahay ku caabudo riyaa isus aan lahayn cibaadadana daa'ima ilaa walidaalika intaan jihaad ka bilaabin cahdigii makee mu'miniinta waa la tarbiyeynaya nafsadiina ka adkaada cibaadada sabarkaa la baraayo si ay ahal ugu noqdaan jihaadka ayaa la tarbiyeynaya oo sabarkay u bartaan raggaasaana jihaadka qaa'idka ahaa oo dadka kale nibraaskooday raacaya saabiquun awaluun almuhaajiriin waalansaar ayagaa qudwo ahaa ma garanta ilaa madiino lafteeda intaasoo dhowr sano oo islaamku soo galay intaa intaa nabigu soo haajirin laba sano ka hor ama hal sano ka hor haddana laba sano oon la dagaalaminaa jirtay intaa qur-aanka uu tarbiyeynayey oo diinta la tadbiiqinayey iyo muhaajiriintii saddex iyo toban sano lasoo tarbiyeynayey dadkaasaa marka aa saxaabada kale nibraas u ahaa iftiin u ahaa nabigoo qaa'id ahaa calayhi salaatu wasalaam marka dadka naftooda ilaahay ka iibi kara waa dadka tilmaamahaan lagu alcaabidun laa caabudo ikhlaas ku caabudo iyo cibaada daa'ima oon kala go-o lahayn alxaamiduuna ilaahay mahad iyo nicamkiisa iyo sifaadkiisa wanaagsan ilaah hanuuniyo khayr walbou siiyey assaa'ixuuna ee sooma siyaaxada halkan soomka ee culimmada badankeed uu ku fasiraa ibnu cabaas saciid ibnu jubayr ibnu mascuud gebigood waxay yidhaahdeen sufyaan athawri cabdullahi ibn mascuud assaa'imuun sidoo kale cabdullaahi ibnu cabaas mufasiriinta badankooda xasan albasri waxaasoo dhan waxay bad yihiin macna siyaam nacam asal assaa'ixuuna sooma alraakicuuna rukuucsan assaajiduuna sujuudsan mar kastaba macnaa salaad u taagan waajibaadkii uma sunnooyinkii rawaatibta ahaa faraa haddana qiyaamkii iyo duxadii iyo haddana sunnada mudlaqa alaam mar intaas waa daacada iyaga u khaas ahayd oo xiriirkooda ilaahay markay naftooda is-anfacaan kuma gaabsadaan taasi ummaddana way anfacayaanoo alaamiruuna bilmacruufi macruufka kuwa fara wey annaahu wannaahuuna cala lmunkari munkarkana kuwa reebo wey oo dhihi maayo annaga nafteedana keliya wixii wanaaga qofkii ka gaabaya wuu faraya wuu ku tirtirsiinaya wixii xumiyana way joojinayaan marka amrulmacruuf waa saddex martabadood qofkii heli kara inuu gacan ku dooriyo xog sida xaakimka iyo waalidka iyo qofkii kale inuu lisaan ku dooriyo o inkiro qofkaan labada midna heli karina qalbiga ma garanta man ra'aa minkum munkar xadiidkii jaabir waa qaacido caama weyn falyuqayiru biyadihi waa qofka xaakimka awooda fain lam yastadic fa bilisaani fain lam yastadic fa biqalbi qalbiga haddaa ka nacooda munkarka u riyaaqin iimaan o dhan markaas ma jiro nacam walxaafiduuna kuwa xifdiya lixuduudillahi xuduuda alla kuwa xifdiya macnaha waa dadka xaaraamta ka fogaadow oo muxaramaadka aan ku dhicin ee wixii ilaahay ku waajibiye ka soo baxa sunnooyinka sameeya xalaashooda ku jooga ay xaaraamtan u tillaabsan waa dadka dadka kusoo u ka suurtooba laakiin dad iska gabalayaala mar hadda jihaadka inay iska waafaqaan waa dhici kartaa laakiin sabar badan ma laha qofku markuu naftiisaa u hadmiyo oo layliyo markaasou naftiisa kula dhiiro karaa inuu allah oo ka iibiyo subxaana wa tacaala attaa'ibuuna mu'miniinta naftooda iibi waxay kuwa toobad keeno shirkiga iyo dembiga macaasida ka soo noqon ama mar kastaba xataa toobada waxaa ka mid a adigoo cibaadadaada iyo mutawasita inaad sii siyaadiso cibaadadaada waa towbo mar walba towbadu ma dhammaato oo marka nabigu uu leeyahay innii la astakfirullah wa atuubu ilayh towbadda keliya maan dembi keliya camalkaada adigoo heer oo marayo haddaa isceebso tiraad intaan ilaahay kaama istaahila ka badanoo kaa istaahil ee khayr ki ziyaadiso waa tooba bal min acdami toobaat yaan u qaadanin marka la leeyahay ambiyadu waa istikfaarsataa mar walba una dembi keliya in laga toobad keenayo mar walbaba dembi keliya bal xaaladdaas uu ku jiro oo rabaa inuu sii ziyaadsado oo xaalad ka sii fiican iyo adkaar iyo qurbo ilaah u sii dhow iyo khowf min allah waa tooba iyadaba saasay culimmadu u yidhaahda alcaabiduuna ilaahay caabuda cibaadada ilaahay u khalisa alxaamiduuna ilaahay maxdiya assaa'ixuuna sooman alraakicuuna rukuuca mar walbaba assaajiduuna manaa salaadii alaamiruuna fara oo bilmacruuf macruufka iyo wanaahuuna kuwa reeba cala lmunkari munkar waalxaafiduuna kuwa ilaaliya lixuduudillaah ilaahay xuduudiisa oo xalaa xaaraanta aan u tillaabsan waajibkooda gudashadooda iyo sunnada gudashada iyo xalaashka aftooda tallaabo xagga xaaraamta aan u qaadin seeragoys aan ahay wabashiruu bishaare almu'miniina muminiinta sifaadkooda uu saas yahay oo naftooda ilaahay ka iibiyey kuwaas maanta ma arkaysaa u bishaare maa kaana lilnebiy nabiga uma ahaanin iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey an yastakfiruu dembi dhaaf inay weydii weydiiyaan lilmushrikiina mushrikiinta walow kaanuu haba ahaadeen ulii qurbaa dadka mushrikiinta qaraabadood waalidkood iyo walaalahood ilmahoodaba ha ahaadeen min bacdi maa tabayana lahum markay mu'miniinta u caddaatay iyo nabiga annahum dadkaa qurbahooda asxaabu ljaxiimi inay leeyihiin inay yihiin dadka mu'miniinta ayaa qaar iyagoo waalidkooda mushrikuuna u istikfaarsanaya ayay waxay xujaysteen ee nabi ibraahim baa aabbihi isagoo gaalow istikfaar weydiiyey taasaa laga shaafinaa waxaa la yidhi wamaa kaana ma ahaanin istikfaaru ibraahiima ibraahim dembidhaaf weydiintiisii laabiyi oo dembidhaaf u weydiiyey ilaa can mawcidatin ballan maanta fulin ballankaasoo wacadahaa abaahu aabbihiisoo u yaboohay mawcidadaas iyo ballan fulintaasoo aabbihii uu ballan qaaday sidiiuuna ugu dembi dhaaf weydiiyey laakiin falamaa tabayana markii u caddaatay lahu asaga nabi ibraahim annahu asagoo caduwun lilaahi inuu cadow u yahay tabarara-a minhu markaa waa ka beri noqday dembi dhaafuma weydiinin ina ibraahiima ibraahiima la awaahun waa kii taah badan oo maaragtay aada u toobakeed badan oo maanta ma arkaysaa la taaha maanta ma arkaysaa siduu asagu isleeyahay waa dambowday ama gaabintiisa la taaha oe la ooye ee ilaahay aada u baryo xaliimun oo dulqaad badan aayaddaana sawnusuulkeeda sida ay yidhaahdaan waxaa weeye sida saciidulmusayib can abiihi uu ka wariyey qaala wuxuu uhi lamaa xadarat abaa aalib alwafaatu markay abuu aalib geeridu u timid ayuu dakhala calayhi nabiyu sal allahu alayh waslm nabigu uu soo galay wa cindahu abuu jahal wa cabdullaahi bnu abi umaya cabdullaahi ibnu abi umayagan waa reer banu makhsuum laakiin waxaa dhalay gabadhina cabdilmualib aha dhasha abuu aalib ayaa abti u ahaa kabacdina u islaamaan u malayna faqaala markaas wuxuu yidhi ay cammi qul laa ilaaha ila allah odhe kalimatan uxaaju laka bihaa cinda allah yacni kelimada tawxiidka shahaadiyinka qir aan beri ilaahay agtiisa aan kaaga shafeeco faqaala abuu jahl wacabdullaahi bnu abi umaya waxay yidhaahdeen yaa abaa aalib atargabu can millati cabdilmualib madiintii cabdilmualib oo maaragtay oo quraysh ay haysan jirtay miyaad ka tegaysaa markii dambe wuxuu ku aaqirtay inuu yidhi anigu diinta cabdilmualib aan ku sugan nabigu wuxuu yidhi saastakfir la astakfira laka maa lam unha canhu haddaan la iga reebin waa kuu dembi dhaaf weydiinayaa aayadda markaasay soo degtay iyo dad badanoo saxaabada ah oo waalidkood dembi dhaaf u weydiinaya markii xoogaa lagu canaantana waxay yidhaahdeen nabi ibraahimba waa sameeyey tiibaa marka laga reebaya iyo waxaa kaloo dhacday nabigeena biabi ummi sal allau calayh wasalam inuu qabriga hooyadiis uu soo maray u idan weydiistay inuu ziyaarto waas waa loo idmay laakiin inaan dembi dhaaf u weydiiyo la iimo idminu dhahay marka markaasuu nabigu aada u booyey saxaabadiina aada iyo aad ula booye adiga asbaabahaasay kusoo degtaa la yidhaahda maa kaana uma ahaanin oo uma bannaano waa lilnabiyi nabiga iyo waladiina aamanuu mu'miniinta uma ahaan umana bannaano an yastakfiruu dembi dhaaf inay u weydiiyaan lilmushrikiin mushrikiin sababto calaaqadu waa dhammaatay mar hadduu gaalimo ku dhinto amaa intuu nool yahay ilaahu hidaayay waa dhihi kartaa marka oo hidaaye waa loogu ducayn karaa walow kaanuu ha ahaadeene ulii qurbaa qaraabo min bacdi maa tabayana lahum markay u caddaatay annahum asxaabu ljaxiim asxaabuuljaxiim inay yihiin ee haddii la yidhaahdo nabi ibraahim ilaa qowl ibraahim la astakfiran laka oo ibraahim baa istikfaar u weydiiyey qaala saastakfirulak rabbi innahu kaana bi xafiyan waxaa la leeyahay nabi ibraahim istikfaarsi waxay ku saabsanayd ballanoo u qaaday intuuna waxay ahayd ouna ogaan inuu cadow ilaahay uu yahay uusan rumaynaynin markuu caaqirto inuu gaalnimo ku dhinto u ogaadana uu isaga haray marka wamaa kaana ma aysan ahayn istikfaaru ibraahiima ibraahim istikfaartiisa liabiihi oo u weydiiyey ilaa can mawcidatin ballanqaad wacadaha u yaboohay iyaho aabbihiis u yaboohay ballankii uu ka baxay mar laakiin falamaa tabayana marka uu caddaaday lahu ay liibraahiim annahu aabbihiis caduwun lilaahi inuu cadow ilaahay uu yahay tabarara-a minhu beri bou ka noqday iga taguu yidhi marka aakarana beri bou ka noqon doonaa markuu maago u shafeec aabbahal dugaag camala laga dhigi doonaa faalxun markaasuu inkiraya hadha waa majaha inta la qabta aabbihiisa naarta lagu tuuray walciyaadu billah ina ibraahima ibraahim lawaahun waa mid duco badan oo tallaruc badan oo taah badan oo ilaahay alla baryo oo dembi dhaaf weydiisa wey xaliimun haddana dulqaad badanoo naxariisuu iskala jecel yahay khalqigoo nin xagga naxariista aad nabi uga qaalbiheed ayuu ahaa marka saas weeye taasi aan looga doydin markii waxaa la yidhi laqad kaana lakum usratun fi ibraahiima adi sidii loo wesayay ilaa qowla ibraahiima laabiihi la astakfirna laka taas ma looga daynaan la yidhi mar hadduu qofku gaalnimo oo ku dhinto istikfaar ma lahan isagana markuu istikfaarta u daynaya waxay yidhi intuusan ogaanin inuu khaatimo xumo ku dhiban doono markuu ka quusoo gaalnimo ku dhintay farahu ka qaado midda kale waxaa leeyahay arrintan marka aada samayseen ilaahay baadinimo inkugu xuqmin maayo sababtoo hadda ka hor la idinkama reebin ijtihaadaa ku samayseen wax idinka reebana markaas ka hor ma jirin qofkana hadduusan sharci u imaanin w oo waxaas ka reeba wixii markaa ijtihaad uu ku sameeyo sharci ka reeban uusan imaanin gaalnimo ama baadinimo lagula xugmin maayee waxaa weeye markuu xaqu u yimaado kabacdi markuu diido oo cinaad uu u diido markaasaa baadinimo lagu xukumi kara ama waa baadoo la dhihi kara marka waa la idin dhaafaa la leeyahay wamaa kaana allahu ilaahay ma uusan ahaan liyudilla kii baadinimo ku xukuma qooman qoom bacda id hadaahu markii uu hanuuniye kabacdi xataa yubayina ilaa uu caddeeya lahum ayaga maa yataquuna waxay ku gaashaaman lahaayeen hadda maalan waxyiga sharaacida waa soo degaysa dadka mu'miniinta hadda wixii soo degay ku camal falaaya maraan salaad aan weli la farad yeelin maraan soon la farad yeelin maraan xaj la farad yeelin intii hadba la farad yeesho ay ku camal falaayo salaada intaan la farad yeelin maxaa u tuko weysaan lama dhahaayo sababto maba la farad yeelin soon iyagoon la farad yeelin maxaa u soon weyseen lama dhahaayo xaj iyagoon la farad yeelin maxaa u xaj weysaan lama dhahaayo haddana waxaa weeye hadda ka hor lama dhihin gaalada istikfaar ha u weydiinin bas dadkaas un istikfaar loo weydiinaayo iyo dadkaas un loo ducaynaayo nusuusaan caamkahay ku camal fal marka ilaahay baadinimo kuma xukuminaayo ilaa la yidhaahdo waxaan ka joogsada waxaan ka joogsaday markii la yidhahdo qofkii joogsa waayo qofkaasaa baadimo lagu xukumayo laakiin waxaa la yidhi tan baadimo lakugu xukumin maayo sababtoo hadda ka hor lain kama reebin wamaa kaana allaahu ma ahaan liyudilla baadinimo ku xakuma qooman qoom bacda id hadaahu markuu hanuuniyey xataa yubayina lahum ilaa wacdi maa yataquuna waxay ku dhowrsan akaamtii axkaamtii markii towxiidkii iyo sharaa'icdii wixii loo loo caddeeyey ay qaateen waxaan weli loo caddaynin ama weli aan laga xarimin maxaa u samaydeen lama odhanayo waxaan lagu waajib yeelin maxaa u samaydeen lama odhanayo ilaa markii loo caddeeyo oo waxaas ama waa waajib ama waa xaaraam la yidhaahdo kabacaa la dhihi karaa wixii waajibkaa maxaa uga tagtay wixii xaaraamta maxaase u samaysay ayaa la dhihi karaa ilaahay in allaha alla bikulli shay shay kasta calib waa ogyo wuxuu waxaa ka mid a inaan xugumkan weli hadda ka hor waxa laynkaga sheegin marka baadinimo laynkugu nisbayn maayo laydinkuna canaanan maayo haddaa laydinka reebay hadda iyo wixii ka bacdi waa taasna naxariista alla ka mid taha subxaana wa tacaala ilaan sharciga waxaa laga firo qofka axkaamta markay soo gaaro waxaa ka mid a masaa-isha usuusha waxyibaaba soo degay aayaddii soo degtay waxbay faraysa ama waxbay nahyinaysa dadaa waxaa dhici karta hal sano ka bacdi inay gaarto ama dhowr bilood ama dhowr maalmood ka bacdi loo qaban maayo ilaa waxaasi waxyiga ay ka gaaraan waxay deliishadaan qibladii markii la bedelay maalan salaad subax abaa la bedelay kacba loo bedelo ree quba duhurkii meelahaasii gaartay soo maahan ama waqti kaley gaartay ama cishiyaa la bedelo subaxdiiay gaartay salaadii waxyigu markuu soo dhegay loogama qaban iyaga markii soo gaarta loo qabto salaadii ay baytulmaqdis u tukadeen oo nabiguna uu qiblada u tukaday soo celiya lama dhihin limaada ayaga waxyigama soo gaarin hal sano ka bacdi hadday soo gaareen salaadaha ay tukadeen qaleeya lama dhehen naxariista alle ka mid taha masalo usuuliya oo muhiima jidda qofka asaga waxaa lagula xisaabtamayaa waxa markay soo gaaraan oo sharciga uu soo gaaro laakiin hadda diintii waa faaftayo waxyaalaha la yaqaano oo macluumun diinu bidaruura ima soo gaaro qofka laga yeeli ma ilaa qof gaalo dhex joogi jiray ama baadiyo aan islaamka laga aqoon laakiin dadka dee cilmigiiba intay ka fogaadeen acraabaaba la iska noqday sababtoo cilmigii ma la imaanay qof waxaa dhici karta weligiisa oo u dhasho xalqa cilmi aan tegi dadka sida loo badan yahay ee qofkaasi acraabidii la yidhi alacraabu ashaddu kufran waa nifaaqan wa ajdaru an laa yaclamu xuduud allaahi aan soo marnay intuu kuuraa marka maantana fadhi kudururuu joogaa cayshkiisa uu ku maqan yahay warle ku maqan yahay meelaa iska joogaa wax kutirikuteen maana diin saxa weligiis maba dhegaysanba acraabi oo kale waayo kaas laakiin cuurdaar mala isagaa iska dhigay wa xataa yubayina lahum in allaha bikulli shayin caliim in allaha ale lahu asagay mulku samaawaat samadaha al isaga walardi ardlada isagaa iskale yuxyi isagaa wax noole wayumiitu isagaana wax dila ee allaha iskaligii caabuda oo naftiina u hura alla subxaana wa tacaala oo ha ka baqinina jihaadku inuu waxna dilo waxna nooleeyo ilaah wax dil wax nooleeyo wamaa lakum man ihlihidin min duuni illaahi ilaahay sokodiisa min weliyin mid weli aho arrintiina tawfiiq idin waafajiyo gacanta idinku dhigo walaa nasiirin markay wax idinku dhacan dhibaatana ku idin soo gurmado idin soo hiiliya ma lihidin ilaahay ka sokeeye marka aayaddan macnaha sida ibnu jariir ou leeyahay haadaa taxriidun min allahi licibaadihi lmu'miniina fii qitaali lmushrikiin ayaa lagu sii tirtiraya in allaha la mulku samaawaat wa muluuki اlkufr wa an yahiquu binasri اllahi inay ku sugnaadaan binasri illaahi maaliku samaawaati ardi ahaa walaa yarhabuu min acdaa'ihi aysan cadowgiisa ka baqin fa innahu laa waliya lahum min duuni illaahi walaa nasiira lahum siwaa sababtaa waxaa weeye weli aan ilaahay ahayn oo macnaa arrintooda waafajiyo ma ayl nasiirna waxay markay dhibaata ku dhici mid soo gurmada marka ilaahay isagaa mu'miniinta weli asagaa nasiira gaaladu wax weli midna nasiir ma haystaa marka nin aan waxba haysanoo meel cidlaa joogo iyo adigoo ilaahay kula jiro markanuu tawfiiqda ku waafajinayo maday dhib dhacana allo uu kuu soo gurmaayo isku meelba maba joogtaanba marka waa tashjiic mu'miniinta iyo khayrkao dhan ba lagu tashjiicinayo iyo taqwada oo dhanba jihaad keliya maaha ina allaha ale lahu asagay mulku samaawaati samadaha mulkigooda iyo walardi dhulka haddee samadaha maxaa ka buuxa malaa'igtii sida nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabadii la jooga ayuu yidhi hal tasmacuuna maa asmacu waxaan maqlaya maqlaysaa qaaluu maa nasmac min shayin qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam innii la asmacu adiida samaa samada qajajacdeedaan maqlaa wamaa tulaamu an ta'ida inay jiiqjiiqlaysana sida sakfigaan oo kale haddii wax xoog le ay saareen ama baabuur buunda adoo hoos jooga baabuur ou maraayo oo kale ma diga digigi male buundadii oo kale marka lagulanayaabou dhahay maa fiihaa mawdicu shibrin ilaa wacalayhi malakun saajidun ow qaa'im meel taaka kasta malag ama saajid ama qaa'im ajo waxaasoo dhan jundullaahi ah maxaa addoommadan masaakiinta ay allah subxaana wa tacaala ka qaadi karaa awooday ka qaadi karaa ilaahaasa jundigaasuule inkuu gargaari karaa yuxyii iyo walardi samaawaati mulku samawat ardi yuxyi isagaa dila wayumiitu noole wamaa lakum min alihdinu min duuni illaahi min waliyin walaa nasiir mid arrintiina toliya min nasiira iyo mid idin soo gurmada laqad taaba allaahu ilaahay wuu ka toobad aqbalay cala annabiyi nabiga iyo walmuhaajiriina muhaajiriinti iyo walansaari ansaarti aladiina kuwaasoo itabacuuhu raacay nabiga fii saacati alcusrati saacaddii culayska badneed oo waa dagaalkii tabu min bacdi maa kaada markuu sigtay yasiiqu inuu leexdo quluubu fariiqin koox qalbigooda oo minhum adig iyaga ka mid uma taaba calayhim ilaah waa u soo noqdo tawfiiq waa waafajiyey innahu ilaahay bihim ayaga ra'uufun ku tirid badan way raxiimun ee naxariis badan hasow tabuuk aad iyo aad bay u adkeed sidii aanu soo sheegnaba heer waxaa la gaaray neefka ratigaa intaasoo qof ay u kaltamaan qofo marfuud waxaa la gaaray heer xabadka timirta ee laba ay kala qaybsato bal heer waxaa la gaaray xabadka timirta xataa aan la cunin inta la muudmuusada biyo lagu cabo oo xabad timira intaas ay ka dhaxayso heer waxaa loo gaaray oon inta loo dhiban gaaro sida cumar bnkhadaab uu yidhi kulayl xun baana qabtou dhahay meelaan degnay waa oonnay waa oonnay ilaa qofku hadduu biyo raadso ou maago biyona la heli maayo ay luquntu kow inuu tiraahdo ka baqaahu dhahay markii dambe abuubakaraa la hadlo wuxuu yidhi yaa rasuula allaahi ina allaha qad cawadaka fi ducaa'i khayra markaad ducaysay ilaahay wuxuu kaa ku kuu caado kaaga dhigay in khayr lagala fadcu lana noo duceey qaala awa tuxibu daalika ma jeceshahay qaala nacam farafaca yaday saasuu gacanta ma kor qaado ilaah weydiisa falam yarjicumaa sooma celin xataa saalat isamaa ilaa roob uu ka yimaado fa ahdalad way roobaysay uma sakana may roobka waa dhammaaday fa mala-uu maa macahu wax alla wx weelasha i buuxin biyo ka buuse ka buuxseen uma nahabnaa nanduru falam najidhaa jaawasat alcaskar bal roobka baaxaddiisaan fiirinay bal meelaha uu ku da-ay daruur lasoo diray intii meesha deganeen ma dhaafin oo dhan biyaheedii dhammaa waa ilaah baa subxaana wa tacala muslimiinta ka waaba marka waktiga xarajka oo nin walba uu rabay inuu maanta ma arkaysaa uu isdhakiyo ayay baxeen oo ilaahay uu sugay subxaana wa tacaala saasaa marka loogu dembi dhaafay oo ajar loo siiyey dembi dhaafka wax yar ha u walaynina iyo toobad aqbalka wax sahlana ha u malaynina ajarkaagii horena waa kuu sugan yahay dhibna laguma haysto markii la waxba laguma haysto dembi melidu ceebka saliimaa tahay wax ka weyn lama arko laqad taaba allahu ilaahi waa ka toobad aqbalay calaa nabiyi nabiga camalkoodiina waa aqbalay iyo walmuhaajiriina muhaajiriintii waalansaar aladiina kuwaasoo itabacuuhu nabiga raacay fii saacati alcusrati saacaddii culayska badneed adayga badneed ee dagaalka ou dheeraa meesha loo socday wakhtigu ou kullaa abaar la ahaa min bacdi maa kaada markuu sigtay yasiiqu inuu leexdo quluubu fariiqin oo minhum ka mid ah koox ka mid inay dagaalkaba ay ka haraan dhibka meesha yaala laakiin waa is adkeeyeen oo ilaaha towfiiqda waafajiyo uma taaba calayhim waa ka tago aqwal ilaaha towfiiqda waafajiyo jihaadkiibay u baxeen waa sabreen ilaa ay nabad ku soo noqdeen innahu ilaahay biim ayaga ra-uufun waa ku turid turid badanoo raxiimu naxariis hadow ilaahay fashilha way fashilmi lahaayeen laakiin ilaah baa isku toosiyo qalbigooda iimaan uu ku adkeeyo lowlaa an rabatnaa calaa qalbiha hadduusan ilaahay qalbigooda xiri lahayn waa fashilmi lahaayeen ilaahayna waa fashil iimaanka qalbigana allah ku xiro wallah acmu sal alla ala muxad salem habeenka dambe casirka ku dambeeya suuradda insha allah